ciidamada dowladda federaalk ayaa dad rayid ah ku dilay magaalada baardheere ee gobolka gedo maalintii shalay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa ay rasaas ku fureen gaari qaadsiday oo marayay gudaha magaalada baardheere ee gobolka gedo ugu yaraan laba ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen rasaasta ay ciidanka ku fureen gaariga maamulada iska soo horjeeda ee kala taabaxsan dowladda federaalk iyo jubbaland kuna sugan degmada baardheere ayaana ilaa iyo hadda wax war ah kasoo saarin falkan tani ayaa kusoo aadaysa iyadoo magaalada ay weli ka taagan tahay xisad u dhexaysa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka la baxay jubbaland kuwaas oo dhowaan ku dagaalamay magaalada